galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah oo bisha may ee tahay sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo daha furtay imtixaanaadka shahaadiga ah ee sannadlaha ay u fadhiyaan maantay arday ku dhow siddeed iyo labaatan kun waddanka badankiis intaas in ka badanna maalmo ka hor ay galaan waxay ka turjumaysaa in sanadkani uu yahay sanadkii ugu badnaa ee arday soomaaliyeed ay imtixaan u fadhiisato horumarka uu waddanku ku tallaabsanayo waxbarashadu sideedaba waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wax soo saarka kalluunka soomaaliya oo wajahaya caqabado fara badan
kalluun fugaysi baa jira waxyaabo badan baa jira ma fahamtay dhibaatooyin badan baan cabanaynaa niman eeraan in la yidhaahdo iyo waxyaabo badan baa dalka soo galay saasay tahayna dee annagu dowladdeenna dowladd aad mataqaanaa power u leyna manayn nimankaasitana aad bay annagu dalkeenna dhibaato weyn ugu haya
waxaa kale oo aad maqli doontaan dunida oo maanta malaayiin qof ay daawanayaan xafladda guurka amiir harry iyo megan
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa dhammaantood balse ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha gobolka texas ayaa waxa ay xukumeen wiilka toddobiyo toban sano jirka ah ee geystay toogashada tobanka qof ee ay ku dhinteen ardayda u badnaa iskool sare oo ku yaala magaalada santi fe ee gobolka texas ardaydaasi ayaa la sheegay in ninka dableyda ah arday ardayda ayaa sheegtay in ninka dableyda ah oo hay-adaha amniga u aqoonsadeen inuu yahay dimitros bogotrosis uu ahaa arday horey iskuulkaasi uga qalinjibiyey wuxuuna rasaasta bilaabay markii ay ahayd sideedii aruurnimo xilliga gobolkaasi texas guddoomiyaha gobolka texas ayaa wuxuu sheegay in booliiska ay heleen walxaha qarxa oo laga soo saaray hooyga uu deganaa ninka laga shakisan yahay inuu weerarkani geystay iyadoo sidoo kaleetana hareeraha iskoolka laga soo saaray walxaha qarxa waxaa kale oo guddoomiyaha gobolka uu sheegay in ninka geysta falkaasi dilka uu horay isugu dayay asaga qudhiisa in uu dilo si markaasi uu adduunka isu dhaafiyo isu qaarijiyo ka hor inta uusan weerarkan geysan shalay
amiir harri oo ka mid ah qoyska boqortooyada ingiriiska iyo megan markel oo ah agtarad maraykan ah ayaa maanta isku guursaday xaflad ballaaran oo ka dhacday magaalada windsor ee duleedka magaalada london amiir charles oo ah aabbaha dhalay amiir harri ayaa lagu ayaa la soo lugeeyey aroosadda markii ay soo gelaysay kiniisadda st georges shebel ee qasriga windsor xafladan oo lagu casuumay in ka badan lix boqol oo marti sharaf ah ayaa waxaa ka maqnaa markel oo ah aabbaha dhalay aroosadda megan hadal qoraal ah oo ay khamiistii soo saartay ayay ku xaqiijisay in uusan ka soo qaybgeli doonin munaasabadda sababo dhinaca caafimaadka ah laakiin waxaa joogtay oo munaasabadda soo xaadirtay hooyada dhashay aroosadda oo la yidhaahdo doria ragland marti sharafka goobjooga ah ka ah xafladda ayaa waxaa ka mid ah jilayaal iyo ciyaartooy caan ah oo ay ku jiraan obra winfrey georgia an amal caluni david an victoria beckham iyo sir elton john iyo idris elba
guddiga doorashooyinka ee dalka ciraaq ayaa maanta shaaciyey in dhinaca uu hogaamiyo wadaadka shiicada ee muqtada sadar ay ku guulaysteen kuraasta ugu badan baarlamaanka dalkaasi wadaadkan ayaa aad ula dagaalamay ciidamada maraykanka kadib burburkii dowladdii ciraaq sadar iyo isbahaysiga waxa uu la samaystay xisbiga kumuniistaha ee ciraaq waxaana uu ku guulaystay konton iyo afar kursi kuraasta baarlamaanka isbahaysiga ku xiga ayaa ku guulaystay afartan iyo toddoba kursi halka isbahaysiga guusha ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha ciraaqna ay heleen afartan iyo laba kursi wadaadka sadar ayaa isagu u tartamaynin xildhibaannimo sidaasi daraaddeedna ma noqon doono ra-iisul wasaare balse awooddiisa hogaanimo ee xisbiga ayuu waxa uu saameyn badan ku helayaa wuxuuna kaalin weyn ka qaadan doonaa go-aamada waaweyn ee dhan dhammaantoodba sida dowladda ciraaq oo lasoo dhiso wasiirka difaaca ee maraykanka gmates ayaa horaantii toddobaadkan shaaciyay in maraykanku uu taageersan yahay go-aanka codka dadka ciraaqiyiinta ah inkastoo ay la yaab ku noqotay guusha kooxda muqtada sadar ay ka heleen xubnaha kuraasta baarlamanka in ka badan boqol ruux ayaa geeriyootay jimcihii kadib markii ay burburtay diyaarad ay saarnaayeen wax yar kadib markii ay duush ka duushay garoonka diyaaradaha ee ugu weyn magaalada havana ee caasimadda dalka cuba saraakiisha ayaa sheegay in burburka diyaaradda laga helay saddex ruux oo ka badbaaday masiibada kuwaas oo hadda ku jira xaalad halis ah warbaahinta cuba ayaa ku warantay in diyaaradani oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha cuba ee cubana de aficion ay ka dhacday garoonka hoose mart international airport kuna sii jeeday magaalada holguin ee bariga cuba madaxweynaha cuba miguel dias canal ayaa booqday goobta ay diyaaradda ku burburtay waxaana uu sheegay in dabka la damiyey meydadkana la aqoonsaday waxaa kale oo uu sheegay in dowladda ay magacowday guddi soo baara waxaa sababay burburka diyaaradda diyaaradda ayaa waxaa la socday boqol iyo afar ruux oo ay ku jireen lix ka mid ah shaqaalihii diyaaradda
halkaasi wararkaasi ee idinkaga imaanayeenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegaystayaal warar soomaaliya ku saabsan waa ay inoo soo socdaan balse haddii aan ku horumarno wiilka ay ayeeyada u tahay boqoradda ingiriiska queen elizabeth elizabeth ee prince harry ayaa wuxuu guursaday megan merkel oo u dhalatay dalkan maraykanka waxa uu noqday guurkooda mid malaayiin dad ah ay ka daawanayaan shaashadaha caalamka iyadoo sidoo kaleetana marti sharaf fara badan ay ka qaybgelayso wuxuu noqday guurka gabar ka tirsan hollywoodka maraykanku oo ay ku biirayso qoyska boqortooyada oo taariikh ahaan soo jira kun sannadood haatan khadka telefoonka si toosa waxaa ugu jira wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli ridwaan soo dhowow bal ugu horreyntii sawir guud naga sii siday wax u socdaan guurkan
aada iyo aad baa umahadsan tahay sahra runtii munaasabadda guurka princes harry iyo megan markle waxa uu yahay mid si weyn guud ahaan marka laga hadlayo dalkan britain indhaha loogu hayo xaflad aada iyo aada u qurxoon ayaa ka dhacday magaalada windsor ee ku taalla banaanka london waxaana dabcan sida muuqataba oo dadku ay ka daawanayaan shaashadaha dadku ay saxan yihiin wadooyinka iyo calfarux ayaa ku faraxsan inay goobjoog ka ahaadaan munaasabadda isla markaana ay arkaan princes harry iyo megan markle ka hor intaanay gelin goobtii nikaaxood uu ka dhacayay marka runtii waxaa la dhigi karaa waa munaasabad si weyn loo sameeyey oo dadku ay ku faraxsan yihiin oo weliba marka la eego harry oo ahaa nin dhalinyaro ah oo horey walaalkiisa u guursaday dadku ay sugayeen jeclaana waxaa maanta markii nikaaxooda u dhacay kadib loogu dhawaaqay ay yihiin qoys qaba oo dabcan waana gabar runtii hadda marka laga hadlayo kusoo biirtay reer boqor oo markii hore ahayd gabar maraykana oo sheekooyin badan laga keenay oo dee hooyadee laftirkeeda maanta waxaa mooda inay ilin badan ka daadinaysay farxad darteed markii nikaaxa u dhacay waa gartay markaad fiiriso ka sokow in shaashadaha malaayiin dad oo adduunka kala meelo kala gedisan jooga ay daawanayaan haddana ku dhowaad lix boqol oo waxaa la sheegay dad ah oo oo oo marti ah inay joogaan windsor oo ah halka uu ka dhacayo arooskaasi bal marka waxaad iga warantaa dadka la yaqaanee caalamka ee kasoo qaybgala inkastoo dad aada u fara badan lagu casuumey inta badan dadka la yaqaano bal kuwaad soo qaban karto
sahra run ahaantii sida aad sheegtay marti sharaf aada u fara badan oo kala duwan ayaa munaasabadda lagu soo cajulay waxay isugu jiraan dad filimaaja waxay isugu jiraan dad shaashadaha dhinaca warbaahinta aada looga yaqaano waxay isugu jiraan dad ciyaarahan iyo bani-aadamnimada lagu yaqaano si laga soo gudi kara laakiin waxaa kamid ah sida gabadha caanka ee ofka sida weyn maraykanka looga yaqaano iyada barnaamijyada aada kala socdo waxaa qaybka kasoo qayb galay idris elba oo ah il caan waa gartay taleefonkaaga aada ayuu u gogo-ayaa qadkaaga ridwaan xaaji cabdiweliyo waxaan rajeynayaa inaan kugu soo noqon doono khadka telefoonka dhankiisa oo aada u gogo-aya nuur haye maxaa noo xiga waa mahadsan tahay sahara xafladaasina waxay ahayd hadalhaynta ugu badan maanta dunida oo dhan waxaan filayaa inaan anaga kaashadaha ka daawanaynay halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington galab wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta daah furay imtixaanaadka shahaadiga ah ee soomaaliya oo ay maanta u fariisteen toddobayo labaatan kun iyo lix boqol oo arday munaasabadda daahfurka ayaa waxa ay ka dhacday dugsiga shan iyo tobanka mey ee degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray waryaheena xasan kaafi qoyste arday tiradoodu gaaraysa toddoba-iyo labaatan kun iyo lix boqol oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanka midaysan ee shahaadiga ee ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada soomaaliya imtixaankan ayaa maanta ka hirgelay guud ahaan xarumaha waxbarashada caasimada dalka iyo maamul goboleedyada marka laga reebo puntland ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo dugsiga sare shan iyo tobanka mey ku daahfuray imtixaankan ayaa ardayda u sheegay in waxbarashadu ay tahay iftiin ayna muujiyaan aqoontii ay soo barteen waxaana uu u rajeeyey in imtixaanka ay natiijo fiican ka soo hooyaan waxaan joognaa saaka iskuulka shan iyo tobanka mey oo ah iskuul magaalada muqdisho iyo gaar ahaan dalka soomaaliya caan ku ah oo la yaqaano halkaas oo aan ku daahfurnay imtixaankii sana dugsiyeedka oo ay u fadhiyaan maantay arday ku dhow siddeed iyo labaatan kun waddanka badankiis intaas in ka badanna maalmo ka hor ay galeen waxay ka turjumaysaa in sanadkani uu yahay sanadkii ugu badnaa ee arday soomaaliyeed ay imtixaan u fadhiisato horumarka uu waddanku ku tallaabsanayo waxbarashadu sideedaba waa qayb ka mid ah ama qaybta ugu muhiimsan horumarka waddanka in wax la barto waa dibudhiska qaranka astaamaheeda ama udubdhaxaadkeeda imtixaankan loo fadhiyo marka waxaan marka ugu horraysa ilaahay uga baryayaa ardada u fadhida in ilaa u fududeeyo waxaan aada ugu mahad celinayaa aabbayaashii iyo hooyadii kas hooyooyinkii ka soo shaqeeyey inay carruurtooda soo gaarsiiyaan halka annaguna ka dowlad ahaan insha allah waxaan ku dadaali doonaa si arday walba uu mustaqbalka fursad u heli laha waa iftiin qarannimo ay ka muuqato soomaaliyeed waa horumar uu waddankeenu ku tallaabsanayo dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo saxaafadda kula hadlay iskuulka kow iyo labaatanka oktoobar ayaa sheegay in marka laga hadlayo magaalada muqdisho ay imtixaanka u fadhiisteen arday tiradoodu gaarayso kow iyo labaatan kun kuwaasoo imtixaanka ku gelaya lixdan iyo laba goobood oo kala duwan waxaana uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay guul u soo hoyatay gobolka banaadir halkan aan joogno waa iskoolkii kow iyo labaatankii oktoobar kulliyaddii teknolojiyadda maantana waxaan kormeer ku sameynaynay imtixaanaadka guud ee dalkao dhan laga qaadayay oo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalku ay soo diyaarisay annaga ka maamul gobol ahaan waxaan aad ugu faraxsannahay maanta gobolka banaadir in imtixaanadii si habsamila uga socdaan lixdan iyo laba goobood oo waxbarashana ay ka socdaan imtixaanadan ay yihiin mid midaysan marka waa farxad u soo hoyatay shacabka gobolka banaadir dhammaan ardayda ka qayb galaysa oo gaaraysa koo iyo labaatan kun in ka badanna waxaan u rajaynaynaa in ilaahay imtixaankana u sahlo ayagana ay dadaalkii ay soo samaynayeen sanooyinkii ay u noqoto mid ay ku tusaan inay wixii ay barteen ay soo bandhigaan wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa ugu dambayntii imtixaanka kama dambaysta ah ku tilmaamay inuu yahay xuquuq ay leeyihiin ardayda soomaaliyeed waxaana uu ka warbixiyey guud ahaan ardayda maanta imtixaanka u fadhiisatay tan waa xuquuq ay leeyihiin ardayda in ma arkaysa sanad walba imtixaanka markay iskuul sanad dugsiyeedka markay dhamaystaan khaasatan waxbarashada heerarkeeda kala duwan heerka labaad markay dhamaystaan in waxbarashadooda la qiimeeya la diiwaan geliya la kaydiya natiijadana loo sheega annagana waxaa waajib nagu ah inaan u diyaarino aan aan howlahaas u fududayno ardaydana waxaa xaq lagu leeyahay ayagana in ay u fariistaan imtixaan oo waxbarashadooda sida aan sheegan la qiimeeya marka sanadkan waa waxaa gelayso dalkoo idil marka la yidhaahdo ku dhowaad shan iyo soddon kun marka la yidhaahdo maanta dadka u fariisanaya imtixaanka oo markaad ka soo bilowda gaalkac ilaa dalka intiisa kale waxaa u fariisanaysa toddoba toddobiyo labaatan kun iyo lix boqol oo arday waxaa laga fariisanayaa lix boqol iyo labaatan iyo kow xarumood waxaa ka howlgelaysa eh, dad aad u badan oo kala ah ilaaliyayaal eh, kormeerayaal eh, nabad sugayaal eh, dad kale oo ma arkaysaa saadka iyo logisticada waxaas u qaabilsan marka imtixaanka hawshiisa waa howl aad u weyn wuxuu socon doonaa shanta maalmood oo soo socota waxaan rajaynayaa in haddii ilaah yidhaahdo uu guul noogu dhammaan doono wasiirka waxbarashada ayaa horay u sheegay in kun iyo afar boqol oo arday oo lagu waday inay imtixaanka ku galaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan uu imtixaankoodii dib u dhac ku yimid sababo la xiriira fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle waxaana uu sheegay in ardadaasi aanu dib u dhacani saameyn ku yeelan doonin howlahoodii waxbarasho imtixaankana ay geli doonaan marka xaaladda magaalada beledweyne ay caadi ku soo noqoto imtixaankan ayaa noqonaya kii afraad oo shahaadi ah oo lagu midaysan yahay oo ay qaado dowladda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag aad buu umahadsan yahay xasan kaafi qoyste halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa washington markana kusoo dhowaada dhacdooyinkii toddobaadka iyo wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka xubnaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa toddobaadkan shir ugu soo gabagaboomay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay warmurtiyeed ka soo saareen maalmo kadib halkaasi ay fadhiyeen madaxda waxa ay dowladda soomaaliya ku eedeeyeen in dhexdhexadnimadii hore ay u sheegtay in arrimaha khaliijka ay ka taagan tahay ay ka weecatay cabdi cali reege oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkaasi ayaa saxaafadda u akhriyay warmurtiyeedka goluhu wuxuu walaac ka muujiyey xidhiirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo waddamada isutagga imaaraadka carabta iyo boqortooyada tu- sacuudiga taasoo loo arko in dowladdu dhinac la jirto waxayna ca- wa- waxaana cad wayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo saamayn ku yeelan doonto xidhiirka soo jireenka ah ee ganacsi deegaan dhaqaale iyo maaliyadeed ee saddexda dal iyo saddexda shacab wadaagaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu dhegaystayaal qodobkan ku qaadaa dhiga doonnaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa dagaal u dhexeeya puntland iyo somalilan ayaa toddobaadkan ka dhacay deegaanka tukaraq ee gobolka sool dagaalkaas ayaa dhinacba dhinac kale wuxuu ku eedeeyey in isagu uu bilaa dad aan cadadooda ilaayo hadda la shaacinin intaay gaadhsiisan tahay ayaa la sheegay in dagaalka ay ku dhinteen roobab duufaano wata ayaa waxa ay toddobaadkan ka da'een qaybo ka mid ah xeebaha deegaanada somalilan iyo puntland kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka xeebaha ku dhaqan ilaa iyo laba qof ayaa la sheegay in deegaanada puntland ay roobabkaasi ku dhinteen dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan waxa ay safaaraddeedii magaalada tel aviv ay u rartay magaalada jerusalem oo ay u aqoonsatay inay tahay caasimadda israa'el muslimiin aad u fara badan ayaa arrintaasi ka cadhooday ayna sheegeen in ay ka dhiidhin doonaan dowladda turkiga ayaa safiirkii dalkeeda u joogay tel aviv u yeertay iyagoo sidoo kalena ceeriyey safiirkii israa'il ee waddanka turkiga joogay sidoo kale dowladda south africa ayaa iyaduna waxay u yeertay safiirkeedii madaxa xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa israa'il ku eedeeyey inay dadka falastiiniyiinta ay duudsiinayaan xaquuqdooda aadanaha waata aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaxa barnaamijkaba aad ku maqasheen madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ee toddobaadkan shir ugu soo gebagaboomay magaalada baydhaba isla inta shirkii uu socday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isaguna wuxuu booqasho ku joogay waddankaasi qatar oo uu booqday markaas oo madaxda maamul goboleedyadu ay ku eedeynayaan dowladda soomaaliya in arrintii khilaafka ee dalalka khaliijka dhexdhexadnimadii soomaaliya ay sheegtay inay ka qaadatay ay ka leexatay oo ay dhinacay u janjarsatay sida ay yidhaahdeen haddaba arrimahan waxaa la qaadaadhigaya cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallado arrimaha gobolka kuna dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya khadka telefoonka ee nairobi ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey kulankan baydhabo ay madaxdu isugu yimaadeen ee maamul goboleedyada iyo safarka madaxweynaha ee dalka qatar waxaa isku soo beegay go-aanka ay soo saareen yani dowla ama goboleedyada ay ka soo saareen magaalada baydhabo oo ay xukuumadda ku eedeynayaan inay dhexdhexnimada ka baxday xarunta runtii su-aalo badan baa la iska weydiin karayaa go-aanka waxa weeyaan siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaa jaangoynaya dowladda dhexe ayaa jaangoynaysa waxaana dastuurkan wuxuu xil saaray inay jaangoyso siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya dowladda dhexe ayaa mas-uulka ah dowladda soomaaliyana hadda yani warcad oo ka soo baxay oo oranaya yani waxaan ka leexanay waddada dhexdhexaadnimada ilaa hadda ma jirto wadanka qatar waa wadan micnaha wadanka soomaaliya saaxiib la ah wadanka imaaraadkana wadanka soomaaliya saaxiib la ah wadanka sacuudina wadanka soomaaliya saaxiib la ah marka khilaafaadka iminka ka taagan yani khaliijka ka taagan waxa weeyaan yani aan loo arkin inay soomaaliya ka- yani ka baxday dhexdhexaadnimadii maanta madaxweynaha wuxuu boqosho ku tegay wadanka qatar dab weeyaan arrin jirta weeyaan xilli micnaha ay ku soo aaday yani xiisada udhexaysa soomaaliya iyo imaaraadka ay meel meel meel xunaan maraysa laftaamicneeda maaha inuu dhexdhexaalmada ka leexday waxaa dhici karta beri inuu ka dega yani magaalada dubai inuu ka degaya suurtagala oo la kulma macnaa boqorka yani imaaraadka inuu kulmaya macquul eh laakiin waxaa la gudboon nimankan madaxda madax madax goboleed waxaa la gudboon in micnaha ay soomaaliya yani ay ku ixtiraamaan madaxweynaha iyo xukuumadda iminka taagan ay ku ixtiraamaan in micnaha yani ay jaangoyso oo ay go-aan ka qaadato wixii ku saabsan arrimaha dibadda hadday surugsan yihiin oo ay madaxda surugsan yihiin qaab iyo nidaam loogu takhaluso ayaa jira maxaa yeelay yani golaha shacabka ama golaha baarlamaanka waxaa ku jiro xubno badan oo laga soo doortay gobolada maartay xubno badan oo laga sanadka ay ku jiraan yani xubnaha laga doorto waxay ka yimaadeen ama gobolada ay ka yimaadeen haddii marka ay sulugsan yihiin waxaa u waxaa joogo baarlamaanka soomaaliya oo micnaha yani mooshin ka keeni kara dowladda haddii dowladda micnaha waxqabadada ay samaysa laakiin micnaheeda ma ahan in dalka micnaha waxa weye isqalqosa la geliyo in xukuumadda dhexe iyo maamul goboleed ay isqabsadaan in wadanimadii iyo qarnimadii laga taga yani hadafku yani taa taa waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad urdu xun oo geysinaya yani wadanka macnaha waxa weye dalka inuu- dalka dalka inay sii kala fogaadaan maarata maxaa la gudboon marka een, maamul goboleedyada lafahantooda wax bay dhaliilayaan dowladda dhexena wax bay xaq u aragtaa inay iyadu xaq u leedahay in ay maamusho gaar ahaan t- sida aad ka dhawaajisay siyaasadaha waddanka lagu dhaqeeyo iyo arrimaha dibadda marka ma habboon tahay in dhinacyadu ay isku yimaadaan oo ay wada hadlaan oo wixii khilaafaad ah aan dibadda lala aadine ay soomaalida dhexdooda dhameeyaan
dhibka jira waxaa weeyaan walaal een, dadka soomaaliyeed ee maanta xukumaya guma- madax- madax- madaxda gobolada waxa weeyaan waxaa la gudboon in madaxweynaha iyo xukuumadda ay dhex saabtamaan ishor fadhiistaan wixii markaa yani ay tabanayaan ay marka halka iyada ku dhameeyaan laakiin in meediyaha laga sheego in micnaha waxaa weye warbaahinta la geliyo in shicibka soomaaliyeed ee tabaalaysan ee dac- ee dacdaran yani khalkhal iyo la- khalkhalsada la geliyo waxaa runta ayaan daro weeyaan waxaa wanaagsan waxyaabaha ay xukuumadda waxyaaba badan bay ka daalaysa runtaan ku raacsan hataa markaad fiirisid yani communikiga ay soo saareen ama qaraarka ay soo saareen runta wuxuu ahaa qaraar asli badan ay ka muuqato oo runta aan aada uga mahadcelinaya waxaa moodaa runta madaxda soomaaliyeed inay ilbaxa- inay hadda ilbaxayaan moodaa maaragtay inay hadda yani runtii ay fahmayaan yani yani qa- qaanuunka dowlad ay fahmayaan moodaa maaragtay runtii waxaa ka muuqday yani si taxadar leh oo sulub leh ayaa ka muuqatay oo xataa markaad eegtid yani meeshay ku shirayeen yani sawirka madaxweynaha ayaa yaalay hoosna waxaa ka waxa tahan ama waxaa waxaa waxaa ku taxnaa sawirada madaxda madax goboleedka ay ku- ayaa ku taxnaa taa laftirkeeda waxa weye qadarin iyo qiimeyn wey runtii taa runtii aad baan ugu mahadcelinayaa inay qadariyeen oo ay qiimeeyeen oo ay runtii micnaha yani ay si asluub leh ay micnaha usoo saaraan qaraarkaasi waa wax lagu waa wax lagu qadarin karayo laakiin waxaan rabaa intaa inay ka badiyaan oo micnaha waxa weeyaan in ya madax goboleedku ay dowladda hor fadhiistaan madaxweynaha iyo bara iyo ra-isul wasaaraha ay hor fadhiistaan waxyaabaha marka masiirkan masiirka wadanka in marka laga hadlo oo macnaha waxa waxa wadanka dabta dabta u ah yani runtii in laga hadlo weeyaan madaxda yani madaxweynaha iyo prime minister iyo xukuumaddana waxaa la gudboon inay dadka u raaraciso oo u dhuglaato waxa ay sheegayaan yani madax goboleedu ay sheegayaan inay Waaya.
u dhuglaadaan aad baad mahadsan tahay profesor cabdiwahaab hay walaa thank you kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faalooda arrimaha gobolka isagoo jooga magaalada nairobi ee dalka kenya iyo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka inoogu marti ahaa dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinayey barnaamijkaasi dhacdooyinka halka aad kala socoteenna dhegeystayaal waa v o a haatana kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey
Yeah. ramadaan mubaarak ayaan dhammaantiinba idin leenahay dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan la kowsanaya ibraahinow bisha barakaysan ee ramadaan ee noo curatay ilaahay waxaan ka baryaynaa in bishan uu barakadeedana siiyo noo dembi dhaafo intana dhegaysanaysa ee v o eda ku xirnay inta sida gaarka barnaamijkan ugu xiran iyo inta isguursanaysa in dhammaanteenba ilaahay noo dembi dhaafo ramadaantan ramadaanteedanu ilaahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiye bashbash iyo barwaaqo ramadaan mubaarak qalbi furan ayaan kusoo dhoweynaa bishan barakaysan ee ramadaan
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblayskae bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblayskae bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nabigu yidhiyey muslinkuu beerraqaayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beerraqaaya bilkhayr
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
rabada bilataya bilkhayr bentii baydh baa la yidhiye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr bentii baydh baa la yidhiye bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada simeene jannada loo beeratamaya bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada simeene jannada loo beeratamaya bilkhayr
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin adoonka sodonkeeda dhinaca dhambaallada ah barnaamijka toddobaadkan dhegaystayaasha ay noo soo dirsadeen tan u horraysa ibraahim ow haddaan soo qabto waa hambalyo meher baa la yidhi waxaa dadka diraya ugu horraysa hooye xaliimo cumar ismaaciil iyo dhammaan ilmo jaamac muuse bile oo kale ah hodan jaamac muuse iyo odageeda sucaad jaamac muuse iyo odageeda cumar jaamac muuse xaaskiisa iyo caruurtiisa daahir jaamac muuse waxauu ku magac dheer yahay daljir maxamed jaamac muuse nuurudiin jaamac muuse iyo doctor salmaan jaamac muuse waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan ismaaciil cumar aw jibriil iyo safiya maxamuud xirsi oo khamiistii ooy taariikhdu ahayd tobanka bisha may sanadka laba kun sideed iyo tobanka meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin ducada waa xaggiina caashacuud iyo daandure waa tahay meherkaasi ka dhacay magaalada hargeysa somalilan ibraahinow maxaad ugu ducaynaysa
waxaan leenahay ha idiin horseedo guur raaxo badan ee banaheyda kala siiyo ubad kheyr qaba laba buglayn iyo codkii bulshol anigoon hurdada bogan idhaantada oo quraa anigugu biseero berigan isbaraniyo bila dhowra gabaryahay anigoon hurdada bogan bidhaantada oo quraa anigugu biseero baldahabi tahay jecebku waa balay bogayo wadnahayo ano beerka ka jacayl boholyow daraadii ano bali gubyoodo heesaha baroorta boosta kuugu soo diraa baldahabi tahay jecalku waa balay bogayo wadnahayo ano beerka ka jacayl boholyow daraadii ano bali gubyoodo heesaha baroorta boosta kuugu soo diraa hawada beenu sheegaa beydkiaan geli lahayn ano badi habeeyay aroskuula begsaday hawada beenu sheegaa beydkiaan geli lahayn ano badi habeeyay aroskuula begsaday ayaad laba boglayso bal xasuusoo inan yahay taariikhda dib u baar haka sheegin beeno ayaad laba boglayso bal xasuusoo inan yahay taariikhda dib u baar haka sheegin beeno gayaankayga oo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay gayaankayga oo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay wadan gorbarqa cusub tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray wadan gorbarqa cusub tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray oon hadalkasi badin uraha aanun korin baddana kaga shekeen aanun hadalkasi badin uraha aanun korin baddana kaga shekeen halkee ay u badatee murtiiduna biyo dhigaysiyo ankuu sabta bogtee halkeeyu badatee murtidna biyo dhigaysiyo ankuu sabta bogtee bugi aan qoray baad balaha ka jeexdo beertaan abuure didka badan muu maray baad bugi aan qoray baad balaha ka jeexdo beertaan abuure dhibka badan muu maray baad mirihii ka soo baxay ayagoon bislayn weli laba bugleyn iyo codkii cumar cabdulle shooli ayaan intaas kaga gudbaynaa mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaallada caashaaye waxaan soo qabanayaa dhambaal tahniyad dhalasho ayaa lagu soo bilaabay oo farxad leh dadka dirayana waxaa ugu horraysa hooyo madiine maxamed sabriye aabe abuukar jiinow maxamed nafiso abuukar jiinow axmed abuukar jiinow waxa uu ku magac dheeryahay axmed shardi xasan abuukar jiinow iyo maxamed abuukar jiinow ifraax maxamed abuukar jiinow saalax abuukar jiinow waa dhammaan ilmo jiinow saalax abuukar jiinow waxa uu ku magac dheeryahay saalax sabray waa tahay ninkii sabraasin la iska sabir saalax waxaa sidoo kale dhambaalka dadka diraya ku jirta khadiijo abuukar jiinow caruurteeda iyo saygeeda canab abuukar jiinow caruurteeda iyo odaygeeda baa la yidhi dhammaantood waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabe cabdinaasir xirsi iidle iyo hooyo wiilo cali bulxan oo ay gabar igu dhalatay cisbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho saddex iyo tobankii bisha mey gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi axlaam cabdinaasir xirsi iidle waxaan leenahay bay yidhahdeen ha noqoto gabadhii loo aayo oo anfacda dalkeeda diinteeda iyo dadkeeda alla maxaan caruurkaas ku dhalatay ibraahim oo soo joogay cisbitaalka banaadir waa cisbitaal xusuus weyn ugu leh waa tahay gabadhaasi ku dhalatay cisbitaalka banaadir ee muqdisho waxaan leenahay soo weyno wa noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda bil ramadaanna way kusoo beegantay mise bishii way ka horreysay maalmay ka horreysay bisha ramadaan waxaan leenahay soo barbaar dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdiraxmaan macalin ibraahim aadan nuur shaafici xasan gaamadiid iyo cabdimahad axmed geedi mukhtaar shigle iyo waxay yidhahdeen cabduqaadir cumar yooyow iyo nuur cabduqaadir nuuryare suways kamaal cabdirasaaq gees dheere waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdirasaaq ismalure iyo xaaskiisa xaliimo oo arooskooda uu ka qabsooma bay yidhaahdeen baydhabo waxaana ay leeyihiin waxaan eebe idinkaga baryaynaa inaad noqotaan kuwa isku waara ubad qayr qabana oo idinkala siiyo aamin ayaa leenahay mar kale hayaan dhegaystayaasha hawada naga dhegaysanaya ibraahim now gaar ahaan dhegaystayaasha sida gaarka u dhegaysanaya barnaamijkan hambalyada heesaa waxaan leenahay ramadaan kariim sooma ramadaanta waa bishaan sugayna ilaahayna siiye aynu saacidayna sooma ramadaanta
sabkii nebigiyo qonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta sabkii nebigiyo aqoonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari صلوات الله على خير خلق محمد مختار وبشمس جينه ilaahay nasiiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta waa bishaan sugayne hayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari sakaratulmawd kiyo su'aashina keeriyo cansiraadka moodne sooma ramadaanta sakaratalmawd kiyo su'aashina keeriyo cansiraadka moodne sooma ramadaanta صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري bishan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshe sooma ramadaanta waa bishan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshe sooma ramadaanta صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد sooma ramadaanka qasiidadaasi iyo codkii hibe maxamed ayaan intaas kaga gudbaynaa waa salaamadtiin ayaa dhammaalkan lagu bilaabay dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka ambaliyada iyo heesaha waxaana haba yidhaahdeen sacdiye cabdi cilmi iyo saygaada cabdulaahi aadan guureed iyo carruurtooda bishaare bilow marwe bilow ubax maxamed iyo nasre maxamed iyo faadumo axmed caashi ibraahim cabdi maalig ibraahim dhammaan reer daahir sugal dacar waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan mustaf cabdi mahad iyo dahabo daahir sugal dacar oo ku aqalgalay australia ducaduna waxay yidhahdeen waa xaggiina waxaan leenahay arooskaasi ka dhacay australia allah ka dhigo mid aad kala kulantaan reerreyn bashbash iyo barwaaqo gabar iyo caano wiil iyo caano hambalyo dhalasho ayaa ibraahim oo markana gacanteeda kusoo dhacday dadka dirayana waxaa u horeeya mudde xasan korib iyo cabdulqaadir faarax maxamuud maxamed cabdiraxmaan waxauu ku magac dheeryahay m c r cali derow qaasim iyo cabdulcasiis aadan cabdi saytuun xasan aadan yuusuf xasan aadan faysal xasan aadan iyo dhammaan waa la yidhi saaxiibo kaloo fara badan waxay hambalyo u dirayaan xasan aadan guure iyo sucaad aadan cabdi oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdishakuur xasan aadan soo barbaar bay leeyihiin oo noqo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara amiin laylina waraaqi weydaaratee qays weydiisay arkay
wahwa waxaasaa jacayb qofba waaynaysaa ileen weelku waabo heestii wahwah ayaan intaas kaga gudbaynaa ramadaan mubaarag ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba idin leenahay dhamaalkana caashu wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo cumar ismaaciil hodan jaamac muuse iyo odageeda sucaad jaamac muuse iyo odageeda daahir jaamac muuse daljir maxamed jaamac muuse nuuridiin jaamac muuse iyo doctor salmaan jaamac muuse waxaanay jecel yihiin inay hambalyoii bogaadaba gaarsiiyaan ismaaciil cumar jibriil iyo safiye maxamuud xirsi oo meerkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin ducadu waa caashi cuud iyo daandurey caashaaye ismaaciil iyo safiya waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay meherkooda uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano dhambaalkan aan soo qabanayana ah waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan baa la yidhi caashucuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey waata ibraahim salaantaasi waad guddoomaysaa taydan waan qaaday dadka diraya tahniyadan waxaa ugu horeeya korneel haadi yuusuf axmed iyo barwadiisa ditoresa baa layidhi maryan cali maxamuud yuusuf kabaweyne baa layidhi iyo dhammaan reer cabdi goosaar dhammaan reer yuusuf kabaweyne dhammaan reer maxamed muuse dhammaan reer axmed madoobe iyo dhammaan reer muudey maxamed iyo rashiid yuusuf jiis wuxuu ku magac dheeryahay daysan waa tahay iyo hooye calaseeye cabdi goosaar iyo ditoresa baa layidhi aasiye cabdi goosaar iyo dad kaloo fara badan waxaanay kala joogaan baa layidhi dadkaasi gumarey bannaan baa layidhi bilaal biyo kulule fiidow iyo maquudaale waa tahay dhammaantooda magaalooyin ugu cusub biyo kulule marka laga reebo waa tahay waxay jecel yihiin inay hawada u mariyaan tahniyad aroos cabdulaahi yuusuf kabaweyne iyo afadiisa baa la yidhi maryan maxamed aadan oo arooskoodu ka dhacay deegaanka la yidhaahdo maquudaale oo koonfur galbeed kaga beegan shan kilomitr baa layidhi degmada fiidow oo kala jebisa baa layidhi hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaan aad uga helay sida loo soo tilmaamay ducada waa caashicuud baa layidhi waa tahay waxaan ugu duceynayaa cabdulaahi yuusuf kaba weyne iyo afadiisa maryan maxamed aadan arooskaasi ka dhacay goobtaas aad sida wanaagsan u tilmaanteen ee shanta kilomitir waxayna wuxuu yidhi degmada fiidow oo kala jebisa hiiraan iyo shabeellaha dhexe xuduntay ku taalla xuduntay ku taallaa sida loo tilmaaban aad uga hela alla muxuu qofkaas wax tilmaamay waa tahay arooskiina ha waaro ubad khayr qabana rabba ha idinkala siiyo wiil yacaano gabar yacaano aamiin waa tahay caasho dhammaarkana wuxuu naga soo gaaray ibraahim maxamed aadan cabdiqaasim macalin axmed maxamed cumar baakaay caasho ibraahim aadan ya
waan soo gala miya baryahan waaba ku yaraadee tahaniyadaha badan baan ku jiri kaadi waa wariyaal badane canab maxamed yare iyo xasan muuse sibriye iyo cabdulaahi jaamac cali diid iyo waxay yidhahdeen maxamed ibraahim macalimu jibriil macalin cabdulle jabra iyo maxamed cusmaan xuseen new york maxamed xaaji xuseen raage maxamed abuukar axmed ma'da yaxya cali faarax seynab abuukar maxamed shaadiya maxamed cabdi iyo xasan sheekh axmed cadde agaasime cabdirasaaq yuusuf alcadaala abwaan cusmaan cabdulla guure cabdiqaadir maxamed cabdulle okey iyo axmed xuseen maxamuud iyo dhammaanba weriyaasha soomaaliyeed annaha iga reebaya waxay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba ay hawad u mariyaan aabe cabdinaasir xirsi iidle iyo hooyo wiilo cali bulxan oo gabra igu dhalatay yidhahdeen cusbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho saddex iyo tobankii bishan may gabadhaasna waxaa loo bixiyey axlaam cabdinaasir xirsi iidle waxaana ay leeyihiin axlaam noqo gabadhii soo weynaata oo dadkeeda diinteeda iyo waalidkeedba anfacdaa iyo dalkeedaba aamin ayaa leenaha anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray marka hore waad salaamantihiin baa layidhi bahda v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka balyada iyo heesaha marka xiga baa layidhi warqadan waa la soo taxay dad fara badan ayaana ku qoran balaan isku dayo inkastoon ibraahim soomarahay bal inaan dadka diraya aan u wada akhriyo waxaa ugu horeeya aabe cali maxamed macalin iyo hooyo faadumo maxamed xaaji xaaji axmed xaaji cabdisalaan xaaji ibraahim iyo caruurtiisa cabdiwahaab xaaji cabdisalaan iyo caruurtiisa aamine xaaji cabdisalaan iyo caruurteeda muumino xaaji cabdisalaan xaaji ibraahim iyo caruurteeda waa dhammaan ilmo xaaji cabdisalaan xaaji ibraahim xaasaskooda iyo caruurtooda yuusuf cabdisalaan xaaji ibraahim iyo caruurtiisa maleyow cabdisalaan xaaji ibraahim iyo caruurtiisa muna cabdisalaan xaaji iyo caruurteeda deeqow cabdisalaan xaaji ibraahim nafisa nadiifa ku jirta xuseena ku jira xasan wuu ku jira ibraahim ruqiyo shariifo dhammaantood waa ilmo maxamed xaaji daynaba iyo caruurteeda baa la yidhi maymuuna maxamed xaaji iyo caruurteeda saciido maxamed xaaji iyo caruurteeda dhammaan ilmo maxamed xaaji saciido way ku jirtaa cabdisalaan waa lagu soo daray maxamed ibraahim xuseen jamiilo najmo baa la yidhi iyo muno aaya cali maxamed iyo shukri xasan maxamed iyo caruurteeda iyo nadiifo cabdulaahi doyow iyo caruurteeda iyo ugu dambayntii uunkey axmed cabdilxafiid iyo caruurteeda waxay dhammaantood dadkani oo kala jooga australia soomaaliya canada ethoobiya kenya sweden iyo meelo kale ay tahaniyad meher oo farxad leh u dirayaan lamaanaha ismehersaday baa la yidhi oo kala ah ustaad waa maxamuud cali maxamed iyo aamine axmed xaaji cabdisalaan oo meherkoodu ka dhacay baa layidhi degmada diinsoor ee gobolka bay taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan aanu ku jirna may ee sanadkan laba kun sideed iyo toban dhammaan waalidiintan iyo asxaabtan waxay leeyihiin baa layidhi lamaanahan iscalmaday allaha ka dhigo kuwii isku waara obaad khayr qabana kala helaa aniguna waxaan raacinaya aamiin ramadaan kariim meel kastood naga maqlaysaan ramadaane iyo codka macaan fanaanada khadiijo fooday nuur ayaan idinkaga tegaynaa barnaamijkan hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ah toddobaadkii u horreeyay ee bisha barakaysan ee ramadaan
Rabbi tu so faraye
halkaasi khadiijo fooday nuur iyo heeskaasi rabadaane ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeenna wuxuuna gebagabo u ahaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure ee caashi ibraahim aadan dhegaystayaal waxaa iga xusuusa in idaacaddii galabnimo oo aan idiin wadnay anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari oo dhinaca soo saarista barnaamijkan uu lahaa bashiir abikar ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo
Rabbi tu